Xasan Cabdi Abaare oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Xudur ee gobolka Boqol ayaa waxa uu ka deeriyay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool gobolkaasi waxa uu ka codsaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda dhexe iyo guddiga abaaraha inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa dadka ku nool deegaanadaas dabcan magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool waxaa ka jira abaaro aad iyo aad u fara badan taasoo aan kala mid nahay gobolada soomaaliya iyo deegaanada soomaaliya guud ahaanba annagoo mar walba aan qayladhaan u dirayna shacbiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan in mar waliba laga fikiro ummadda soomaaliyeed guud ahaan nolosheeda meel walba ay joogaan magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool dabcan waxaa dhibaateeyey nimanka cadowga jihadiidka ugu si al-shabaab dhibaatada waxaan kala mid nahay guud ahaanba soomaaliya inkastoo gobolka bokool nimanka cadowga go-doon fara badan ay geliyeen laakiin annagoo mar walba dowlad ahaan arrinkaasi dulaan ku ah sida loo ciribtiri lahaa nimankan cadowga shacbiga soomaaliyeed mar walba abaaraha haysta ee kusoo hayaamay degmada xudur iyo eriyadeeda waa shacab aad iyo aad u fara badan waxayna kasoo hayaameen meelo fara badan oo ka tirsan gobolada soomaaliya